tuulooyinka hoos yimaada magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo waxaa ka jiro abaaro ba-an oo dad iyo dunyaba saameeyey dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka barakaceen deegaanadii ay horey u deganaayeen waraha oo guray aaweed gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq sahal macalin aadan ayaa haddaba v o eda u sheegay in abaaraha ka dhashay biyola'aanta ay saameyn ku yeesheen boqolaal reer guuro ah noloshoodii iyo xoolahoodiiba khadka telefoonka ee ceelwaaq ayuuna iigu waramay
magaalada ceelwaaq dhibaatooyin fara badan oo abaaro ay sababeen baa ka jiro biyo la-aan cuno la-aan dhibaatadaas ayaa ka jirto warihii laga cabayay way go-een roobkii xilladii dii jirana way daaheen sidaa darteed dadka aada iyo aada xalisha ugu jiraa in oon baandadii dunyaba dowladda xanaano weli lama soo gaarin oo aad iyo aad baa maganaysa u godan unahay hay-ado soonfalla dhulkaan ma jiraan waayadii hore dee soonfalka ay shaqayn jireen oo dhulkaan iman jireenna haddoo kale toddobaatan boydood siddeetan boydood baa la karayn jiray oo loo kala diri jiray ilaa iyo garile ilaa dhamaso inta udhexay taas marka haddeer hay-adi soonfalla ma jiraan dowlad dhexe oo gacan laga siinaysa arrintan laga caawinayso ma jiraan dadka marka wuxuu ahaa qarka u saaran yahay baaba inuu maarata oonu baaba dadii dunyaba waa garta marka ma tuulooyinka faraha badaneed haddaay ii sheegto ceelwaaq hoos yimaadaa dhibka ugu badan uu ka jiraa mase gudaha magaalada lafteedaa dhibka uu ka jiraa
walaalay adoo aada u mahadsan magaalada qudheeda dhib waa ka jiraa biyaha ceelwaaq oo raashinka laguma karsado ka normaala weeye laakiin meesha u daranoo halifta waxaa weeye baadiyaha weeye iyo tuulooyinkaas waa magaalada ku hareeraysan oo ay hoos yimaada degmada waa garta marka dadka markii hore intay ku tiirsanaayeen oo biyaha ay ka heli jireen
dadka waxay ku tiirsanaayeen waayadii hore wara waaweyn oo la qotay oo dee shaksiyan loo qotay oo brayfad ah ayay ku tiirsanaayeen biyihiina waa go-een xilligii wuu fogaaday roobka waxaa weye dib buu dhacay sidaa darteed halkaas waxaa ka yimid dhibaatooyin fara badan oo aan lasoo koobi karin xoolihii caato weeye oo dee aad iyo aad bay dhulka u dhaceen meel kasta marka waxaa weye waxaa ka taagan cabasho aan caadi ahayn baa ka jirta aan lasoo koobi karin waa garta gobolka meelo badan ayaa webiga uu maraa degmooyin fara badan buurdhooba hadday noqoto hadday noqoto baar dheere hadday noqoto deegaano kaleeto kala duwan doolow oo kaleeto marka dadka xoolo dhaqatada ah miyaysan aadi karin dhulka biyaha leh ama webiyada ay maraan dhowr degmoo ka mid a gobolka maadaama ay webiyo leeyihiin
aada baa umahadsan tahay walaalay arrinta iyada ma aadi karaan masaafo aad iyo aad u fog buurdhubo boqol iyo laba boqol iyo labaatan iyo shan kilomitr bay noo jirtaa door wala waxay noo jirtaa sidaas oo kale laba boqol iyo shan iyo labaatan kilomitr waad garan kartaa dad halkaan ka hayaama inay meeshaas jirin ay tegi karin daaqsinkiina arrin dadku way qasbaysaa oo dee dhulkaas daaqsin malaano dadkan waxaa weye dirhalaa la yihahdo dadka markay xoolaha ay baadku yaraado halkaa alaa lasoo aadaa marka arrimaha saasaan sabab ayaa waa tahay haddii kaba soo qaadba gargaar aan la helin ama dadkaasi dhibaatada haysata ee xaaladooda isbedelin ee reer guuraaga ay xoola dhaqatada abaaraha ay saameeyeen maxaa imaan karayaad isleedahay
waxaa imaan karayo in oon loo baabao oo halkaasi arrin masiibo binaadan ay ka timaado waa waxa la wada ogyahay oo deegaankan laga wada ogyahay oo laga yaqaano in arrimahaas xilligan oo kale marka la gaaro ay biyaha ay goy jireen oo horeyba dadka ay u yaqaaniin oo dhaqankaba ku jirtay maxaa yeeley dhulkan webi ma maro ceelal waaweyn oo qodaal oo dee aan la cabi karin oo xoolaha darin laga maarata ay ka cabaan baa garsaal busaar xoogaa normaal waa la cabi karaa ha la cabee waxaa weeye daaqsinkii baan sababeynin in magaalada agaarkeeda ay joogaan xoolaha meel fog bay la geenaya si daaqsin ay u helaan saa darteed xoolihii dhulkay ku dhaceen ma gaari karaan meel dow a daaqsinkan aad buu u yaraaday sanadkaan sana ka horreeyena roobba ma diin marka saasaa sababayso ugu dambeyntii marka ma jirtaa inaad la xiriirteen maamulka jubbaland hadday noqoto ama dowladda federaalk ee soomaaliya qeybteeda qaabilsan ama wasaaraddeeda qaabilsan gargaarada maadaama dad badan ay masiibo ama dhibaato abaaro ay ku habsan karto
hadda waxay ka horreeyday dowladda waa sitaan iyo waxbay ku jirtay habeen hore filaya in markii wasiirada lagu dhawaaqay wax xiriir kalamaana samayn iminkaan fariintaas gaarsiinaya dowladda dhexe inay gurmad deg dega la soo gaarto dadkaan tabaalaysanoo soomaaliyeed oo muddada muddada soddonka sana ah aan dawladda aragoo wax usoo gurmadan iyo wax ka warqaba aana jirin iyo hay-adaha soonfalka caalamka iyo hay-adaha dibadda ee ka soo jeeda gobolkan inay gurmad deg dega usoo sameeyaan dadka kan ku baaba'aya abaaraha iyo dhibaatadii macluushay hayso taa waxaa dheer dhulkan zarca ma lahan oo wax soo saar ma lahan waxay ku nool yihiin xoolihii wey hal neef oo maanta la gadan karana ma jiro saas darteed dhibaato fara badan aan lasoo koobi karin baa ka jirta meeshan kaasi waxa uu ahaa sahal macalin aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo khadka telefoonka igu waramayay abaaro ba-an oo laga soo sheegayo baadiyaha dhulka ee gobolka gedo